saraakiishan oo la hadlay askar ku sugan furimaha hore dagaalka ee shabeellada dhexe ayaa waxa ay quus ka muujiyeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona ciidanka u soo jeediyey hadallo niyad jab ah maxamuud axmed masdil oo ah korneel ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in sidii loo soo ceersanayay la geeyey xeebta intaasi kadib aysan jirin meel ay macin bidaan waxa uu tilmaamay inaysan jirin meel looga baxsan karo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna isku mid tahay haddii ay alcalaan iyo haddii ay aamusaan intuba waxaa yeerayo idaacadaha iyo meel walba ka yeerayo waad ogtihiin waa la dhimaa qof noolaa haysa ma jirto marka haddii la dhimaa maxay ahayd dhareerka waa layska dugaa marka qof noolaa haysa ma jirto marka maarata intii dhimatana waa naga wada baxeen rag badanoo aan wada aqaynay qaarkood ay laashiman yihiina maaratay meesha ku baxay wax noo hera ma jiraan hadda geed nagama intee badiyaa naga intaysa meelan aadnamaa naga dambaysa guryahiina meeshay jiraan waa ognahay halkaasay jiraan geedahay jiraan hindii habartay laysku dhaafi maa xasan dhicis oo isna ah taliyaha booliiska maamulka la baxay hirshabeelle oo uu qalqal xooggan ka muuqdo ayaa waxa uu sheegay inuusan hadalka dheerayn karin maadaama uu goob furinaha joogo isagoona geesta kala qiray in sidii ay furimaha ugu baxsanayeen ay ilaa iyo hadda ay laayihiin meel looga haray oo ay ku nastaan maanta ma rabo inaan dheereeyo hadalka meel hadda difaacana waa joognaa marka in lasoo koobo aaday muhiim unta hadalka aad iyo aad aad u mahadsantihiin maanta deegaankaad u dhalateen waa kanaa waa guryahan aad degantihin inaad idinku dhaarisheen ma ogtihin maanta ma ii sheegi kartiin maanta ilaa idinku dhaariyey waa ka guuraba ka soo qaaday intaan ka orodnay waa baxnay deegaamadii kalean ka baxnay horaan u sii orodnay meel nimankaan cadowga oona daba socda meel nooga heraayaan haddaan tagno oo aan leenaha biriga meeshaanad ku nasaysiin oo aad joogaysiin ee cadowgii biriga idin soo dhaaf maa meelaas leenaha ayaa noo og sheega bal aan aadni ma jirto meelu nooga heraaya ma jirto cadowgaas waa soo kaabayaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin